madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ee siddeedda maaris oo maadaama ay shalay jimco ku beegnayd maanta xus ballaaran loogu sameeyey magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka somalilan ee ku soo foolka leh oo uu sheegay inay muhiim tahay in loo diyaargaroobo waxaanu ku jirnaa sanna doorasho waxaanu ka rabnaa inaynu dalkeena ku horumarino in qofka aynu isleenahay qof waliba uu isleeyahay kaasaa maanta qaranka saari kara inuu codkiisa siiyo marka waxaynu doonaynaa doorashadu laba qodob baan ka rabaa mabid inay nabad ku dhacdo qofka laga helaa ka helay inuu ku hambaryeeyo doorashadu markaasay qiimo leedahay ma aha inaynu ku colowno waad aragteen marka kaambeynka waxyaalaaynu gaadhno taa dadka waa uga digaya dumarkuna howl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo afralagaadala-aan lagu codeeyo wixii lagu ahdaa sharci u noqoto hadbarkii soo baxana tiro madaxweyne biixi ayaa geesta kale soo hadal qaaday xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqandhaqaale ee somalilan wakhtigan ku gadaama somalilan waxay ku jirtaa xaalad cadowgeedu soo batay markaad tallaabo hore u qaadaba markaad dantaada sheegataba dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqaala lagu deelmaya marka hore aynu adduunka heshiis ka nahay waxaynu doonaynaa haddaynu somalilan nahay oonu sharciga caalamiga u haysanaa oo ka biniaadmiga u haysanaa in aynu noqonno dal xora oo caalamka la siman oo iyagu dalkooda maamusha inaguna ay tahay waajibka aynu qabanno wax walba taasaa ka horaysa qofka taa shaki kaga jiro ama mugdigelinaya waa cadowga inuu ka soo la soo safan yahay ayay noqonaysaa lagama aamusi karo qarannimada khadar maxamed cakulle v o a hargeysa